aad dadkaada u qiiroonaysid oo saas aad dadkaada u dhexmuujsanaysid waa waxyaabaha aan rajada ka qabo inay soomaalinimada soo celinayso annaga waa ogtahay eh, dowlad ahaan waxaan ka shaqaynaa inaan isku dayno annaga inaan isku tashano sidii aniga aan dowladda ugu soo biiray dadka soomaaliyeed waxaa laga aruuriyey saddex milyan oo doolar lacagtaas gobol walboo soomaaliya ka mida aan geynaa meel walbo dad soomaaliyeed joogaan inta ilaahay idankii iyo dadkeenna ay dhibka ka bixi doonaana ma jooji doona haddii ilaahay yidhaahdo. adiga iyo dhallinyarada facaada haddaa hal hal doolar isku aruurin kartiin haddaad dadka isku kaalmayn kartiin haddaad wacyigelin kartiin intaa aniga ii sheegtay qof walbo soomaali oo arag inaa u sheegtay sii gaarsii insha allah qalbigana adkaysta dalkan wuu khayraya adiga iyo ninkan iyo dhallinyarada meesha joogta raggii waddanka xukuma lahay mustaqbalka idinka wa annaga waa idinkaga tegaynaa meesha intaan joogna laakiin waxaan isku dayaynaa inaan wax yar intaan idiin hagaajino aan gacanta idiin gelin insha allah